qaar ka mid ah wadooyinka ku yaala magaalada muqdisho ayaa lasoo warinayaa inuu ka muuqda dayac xoogan xili dowladda federaalka iyo canshuuro xaddaafa kusoo rogtay bulshada ku nool magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya wadooyinka burbursan ayaa gaaraya toddoba waddo oo ku yaala meelo halbowle ah oo bulshadiio gaadiidka marin u ah dadka reer muqdisho marka ugu badan ay dhibaatooyinka ku qabaan wadooyinkan ayaa ah xiliyada roobabka da-ayaan wadooyinka ayaa hadda ah kuwa aan la marin oo haawanaya burburka ka muuqda awgeed dadka ayaa sheegaya in marar badan maamulka gobolka banaadir uu hogaamiyey yuusuf xuseen jimcaale madaale ay u direen codsiyo ku aadan in loo sameeyo wadooyinkan laakiin hadaladooda ayaa laga dhigay hal bacaad lagu lisay toddobada waddo ee bilicda magaalada muqdisho ee burbursan ayaa kale ah wadada halbowlaha ee gasha gigida diyaaradaha ee aadan cadde gaar ahaan agagaarka sahal oo ah goobta koowaad ee bilicda caasimada laga qiimeeyo jidka ceelqaalow jidka isku xiray isgooska bakaaraha iyo midka debka wadada ceelgaabta wadada daalow ee u dhexaysa baar ubax iyo balaagsi wadada horumarta masjidka xareedo ee degmada howlwadaag laamiga isgooska fagax iyo jidka isku xira sheekh cali suufiya isgooska shaqaalaha wadooyinkan aan soo sheegnay ayaa ah kuwo dhammaantooda aada u burbursan baraha bulshada kuwada xiriirto ayaa lasoo dhigay sawiro iyo muuqaalo laga soo qaaday wadooyinkan sida daran u burburay ee ku yaala magaalada muqdisho dowladda federaalk ayaa dhowaan soo rogtay canshuuro laga qaadayo qeybaha kala duwan ee bulshada taas oo reer muqdisho toddobaadkan ay dhigeen isku soo baxyo lagu diidan yahay canshuurahaas ay soo rogtay dowladda federaalka dowladda federaalka ayaa dadka u sheegaysa in lacagahaas canshuurta ahi lasoo rogay bulshada ay wax uu qabanayso laakiin waxaa muuqata in hadalkaas uu yahay hadal afka baarkiisa ah oo aysan waxba ka jirin maadaama ay burbursan yihiin jidcdiyaashii ugu waaweynaa ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya